أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah in ka badan toban askari murtadiin ayaa dhimashiyo dhaawac ku noqday kamin ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose banaabaxyo looga soo horjeeda dowladda saliibiyadda maraykanka ayna soo qabanqaabiyeen dadka soomaalida ayaa ka dhacay gudaha dalka maraykanka mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam almuslimiin ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ka kala fuliyeen dalalka meel iyo burkina faso kooxda ridada soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay burburiso dhulka suuqa degmada hilwaa ee magaalada muqdisho kulan wadatashiya u dhexey mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaaya islaamiga hiiraan iyo haweenka daaciyaadka ayaa ka dhacay degmada bu'a qable ee wilaayada hiiraan bulshada ku dhaqan degmada galhariiri iyo deegaanada hoostaga ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadaas أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniin ah taariikhna ay ku beegan tahay labada bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan in ka badan toban askari murtadiin ayaa dhimashaya dhaawac ku noqday kamiin ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay mar kale shalay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaalayay agaarka deegaanka laanta buure waxaana kamiinkaasi lagu dilay laba askari murtadiina waxaana ku dhaawacantay sideed askari maalin ka horeeyeeda sidoo kale markii halkaasi kamiin ka dhacay lagu dilay saddex murtadiina laguna dhaawacay toddoba kale banaabaxyo looga soo horjeeda dowladda salibiyadda maraykanka ayna soo qaban qaabeen dadka soomaalida ayaa ka dhacay gudaha dalka maraykanka faahfaahinta warkaasi waa kan walaalka nuur cali warsame abushiiba dibadbaxyadan oo ay ka qaybgalayaan soomaalida ku dhaqan magaalada minneabolis ee cariga maraykanka ayaa waxay mar kale muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan howlgallada qabqabashada ah oo ay wadaan ciidanka loo yaqaano ice kaas oo ka socda gobolka minnesota banaanbaxyada ayaa sidoo kale waxaa ka qayb qaadanayay jaaliyadaha kale ee ku dhaqan gobolkaasi minnesota kuwaas oo sheegay inay kasoo horjeedaan beegsiga lagu hayo soomaalida dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah ciidanka maraykanka ee ice iyadoona sheegayay inay ciidankaasi u geysteen jirdil xarig iyo tarxiil ka dhan ah soomaalida soomaalida dibadbaxyada dhigaysa ayaa sheegay inay sii wadi doonaan banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda maraykanka inta ay ka istaagayaan beegsiga soomaalida lagu hayo banaanbaxyadan waxay imaanayaan xilli dhowaan madaxweynaha maraykanka saliibiga trump uu aflagaado u geystay soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka iyadoona intaa kadib ciidanku ay bilaabeen inay qabqabtaan soomaalida dalkaasi ku sugan islamarkaana lasoo tarxiilo gaar ahaan kuwa aan sharciga rasmiga haysan jasaaka allahu kheyran walaalka abushiiba mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam almuslimiin ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ka fuliyeen dalalka maali iyo burkina faso tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen marwaan moxamed ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam almuslimiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday hogaamiyayaasha iyo maleeshiyaadka xukuumadaha ka jira waddamada maali iyo burkina faso guutada sawaariikhda ee jamaacadda ayaa allaha falligii ku guulaystay inay gantaale ku garaacaan garoonka diyaaradaha magaalada timbuktu halkaas oo ay ka soo degaysay diyaaradda madaxtooyada ee dalkaasi oo waday saraakiisha ugu sarraysa talada maali sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay nusratulislaam walmuslimiin howlgalka ayaa allaha fadligii dheliyey khasaare iyadoo uu qalqal xoogan uu ku furmay wafdigii soo degayey howlgalkan ayaa hogaamiyayaasha militariga ee maamulka maali kaga dhignayd fadhin ah inaysan jirin goob ay ku badbaadayaan halkii wadday u furnayd oo ahayd hawadan ayaysan aamin ahayn kadib markii laga go'doomiyey waddooyinka dhulka ee isku xira magaalada caasimadda ah ee boomaako iyo gobollada kale ee waddanka dhanka burkina faso howlgal ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen gobolka fadangurma fariisin ciidan oo ay lahaayeen maleeshiyaadka xukuumadda wagaduugu ayaa allaha fadligii lagu dilay ilaa toban askari mujaahidiinta ayaa soo qanimaystay hub isugu jira noocyo kala duwan iyo mootooyina mu'asasada zallaaqa ayaana baahisay sawirada howlgalladaasi jasaaka allahu kheyran walaalka marwan kooxda ridada soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay burburiso dhulka suuqa degmada hilwaa ee magaalada muqdisho walaalkan casaam carafaad warbixintaasi inoo faahfaahinayo ganacsada suuqa degmada hilwaa ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhulboob kooxda riddadu la damacsan tahay suuqaasi iyagoo warbaahinta la hadlay ayay sheegeen in maamulka riddada degmadaasi uu ganacsatada ku amray inay saddex maalin iskaga guuraan suuqaasi saraakiil ciidan ayaa sheegeen in hanjabaadyo ay ku hayaan ganacsatada waxay sheegeen in loo diiday in xitaa mudaharaad ka dhanaa dhulboob ka qabsadaan laguna cagajuguliyey in maleeshiyaad murtadiina loo diyaariyey inay dhulboob ka difaacaan ganacsada quus ah ayaa sheegay in dhulkooda la boobayo haddana lagu qasbayo inay ka qayb qaataan doorasho gaaleedka waxayna ugu dambeyn sheegay in guurguurta iyo kooxdiisa u kala cararayaan dhulboobka haddana xalay noo yeedhay ninka saldhigga wax aad qaban kartiin bannaanbaxataa ma lahuu yidhi dhulkan waa sharciyaysan yahay wax aad ka qaban kartiin ma le fulinta hadday ku soo gaarta ciidankaada geeliyiiduu yidhi wax kama jiraan dhulkan afartan iyo lix sanuu cabbiran yahay hal aniga afartan iyo lix sana aan daba joogay ee maanta ii dhashay nin kalaa caanaha kamaalayo halkaa ku xidhana adina inta ka bax qof yeelaysa ma le ma yeelayno ma yeelayno hasha caanaha leh oo hurwaa taallo dadkii xaqa iska lahay oo dawladda ay siisay kaarkan codbixinta la yidhaahdo tigrey iyo orommo miyaan uga codayhaynaa inta jawaan ku qaadno dhulka haddii nalaka kiciyey yaan uga codaynaynaa boorsooyinka inta ku qaadno utaangiya hagardheeraan u soconnaa ilaa dhulka meeshii aan ku lahayn waa meeshaad naga kicideene boorsooyin inta ku qaadno miyaan tigrey iyo orommo uga codaynaynaa ma uga codaynayno naga qaado dad u soo dirso leylooyin dadku keen u dhiibo ha kuugu codeeyeene u dhiibo madaxweynuhuna warqadahan ha naga aruursado gudoomiyaha degmaduna midka codayntaa naga aruursado annagu soomaali ma nihin soomaalinimada waa nalaka bixiyey dadnimada waa nalaka bixiyey dad ducafo ah oo cid u doodo lahayn oo xuquuqdooda aysan meel kasoo qaad lahayn nalaka dhiga wixii naloo dhiibaha nalaka qaato waa tahriibaynaa ilmaha yagaan xambaarsanaynaa owlaadayadan qaadanaynaa waa qaxaynaa waxaana ka qaxaynaa dowladda iyo dadka madaxda ah ummadda intaas la eg oo reer huruweeya oo suuqa huruweeya ayaa waxaa la rabaa in lagu fiiqdo qol mugdiya mana qaada mana qaadan karno laba kun iyo shan boqol oo qofoodaa timaada nimaa wuxuu rabaa inuu keligiis qaato yeeli meyno waxaa nagu timid saddex maalmood baad ku guuraysaan waxaan naqaan maahan dawladnimo maahan dadnimo maahan annagu waxaan leenahay dawladda g s b dadku saaka ma doonayaan inta guddoomiyuu noo yeero wuxuu yidhi waxaad uga guuraysaan suuqa saddex maalmood nama qabato nama qabato annaga waxaan eed ka nahay oon dacwo ka nahay nin guddoomiye ah ayaa noo yeedhay saddex maalmood ku guurownaye waxaan nahay gabdhaha hurwaa ku ganacsada oo masaakiintaa oo soddon iyo siddeed sano inna la yidhaahdo maanta waa laydin jabinayaa waxaan sugayna maahan madaxweyne kooxda riddada uu hogaamiyey murtad guurguurte ayaa shaqa maalmeed ka dhigtay boobka dhulalka caamka ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada muqdisho lacaga malaayiin dollar ayay kooxdan ka samaysay dhulboobka caasimadda kuwaasoo si gaara u dhaca jababka madaxda kooxda riddada jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam kulan wada tashi oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaaya saamiga hiiraan iyo haweenka daaciyaadka ah ayaa ka dhacay degmada bu'a qablee wilaayada hiiraan faafahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqani moxamed kulankan oo ahaa mid muhiim ah ayay mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan waxay la qaateen haweenka daaciyaadka ah ee maclimaadka ka ah madaarista macaahidda iyo maraakista ku yaala degmada buqa qable waxaana kulanka lagu kala qaatay talooyin dhaxalgal ah annagoo ah gabdhihii ducaadda ah iyo macalimiintii madaarista dhigayay maanta waxaan la kulanay maktabulxisba ilaahay subxaana watacaala ayakan ha ka abaalmariyo annagana madoojiyahaadkii wixii nala siiyey kuwii maxay aheedo qaata allaha nagu daro inay macnaha dadka ay wada tashtaan oo wax tashaawur la helo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah gabdhaha daaciyaadka ee oon ka mid ah degmada buqa qable waxaan halkan maanta ku kulminay kulun walaalaheena xisbada ah maktabul xisba waxaan halkan ka tashanay talo aada u weyn taladaas oo ka mid ah inaan tarbiyeyno owlaadeena kulankaas oo magaciisa u yahay jawlatul cumuliya annagoo ah gabdhaha mucalimiinta madaarista buqa qable iyo guud ahaan waxbarashada waxaan maanta kulan la qaadanay maktabul xisba walaalaha maktabka ka tirsan iyo halkaas ayay ku dhex martay wada tashi ah wixii aaraa ah halkaas ayaa laisku dhaafsaday arrin waxayna ahayd nagu cusub oo wilaayaadka ku cusub sidoo kale tarbiyatul owlaad ayaan halkaas ugu wada hadalnay waxaa dhibaato magaalada ku ahna looga qaban lahaa wixii si guud amniga wilaayaadka walaayada aan joogna gaar ahaan wilaayada hiiraan dhibaayana looga hortagi lahaa walaalaha allah subxaana watacaala ha ciseeyo khayr badanna allaha siiyo talooyin badan ina saaxiib badan ayaana siiyeen annagana sidoo kale halkaas ayaan ku gudbinay wixii tale aan haynay wabilaahi towfiiq dhanka kale mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan waxay booqdeen xabsiga ah degmada buqa qable iyagoona hadiyado qaali ah gaarsiiyey maxaabiista ku jira xabsigaasi waxaan rabnaa walaalayaalow insha allahu tacaala booqashada aynu soo booqonay oo xabsiga idinku soo booqonay waxaa waaye waxaan idin wada annaga diintaas waay allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa intaan ka karna inaan idin barno towxiidka inaan maaragtay isheeg aan idinka saxno salaadaha inaan idinka saxno inaan idin qidmayno annaga hadafkayna iyo ujeeddadayna waa intaas maanta waxaan idin wadnaa insha allahu tacaala hadiyaadkaas yar si markii loo fiiri waa yarhin si markii loo fiirina waa wehin marka waxaan rabnaa insha allahu tacala inaga gidoontaan qof kastana waxaan rabnaa insha allahu tacaala xuquuqdiisa asagoo raalli inuu hela agtaani inaad ku dhibotaan ma rabno inaad maarata isheeg aad ku dulmootlaataan ma rabno waxaan rabnaa shareecadaas ilaahay subxaana wa tacaala noo dhexayso ilaahay subxaana wa tacaala ha laga cabsado maxaabiista ku jira xabsigaah degmada buqa qable ayaa dhankooda soo gudbiyey talooyin muhiim ah oo qayb ka ah horumarinta howlaha xisbada waxayna maktabka xisbada wilaayada hiiraan kaga mahadceliyeen booqashada uu ugu yimid iyo hadiyadaha ay soo gaarsiiyeen waa soo dhaweynaynaa horta booqashada aan soo booqateen waana ku mahadsantihin wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu keenayna waa ku qanacsannaha annagu sharada waa baranaynaa waana barannaa hediyada naloo keenayna waa ku qanacsannahay waa idinka guddoomaynaa mahad way idinka gaarto bismillaah awalan marka hore ilaahi subxaana wa tacaala mahad iskaleh mahaddaas kadib waxaana soo booqday maktabka xisbada ee walaayadda islaamiga hiiraan aana soo booqatay markayna soo booqdeen hadiyido kala duwan unbay noo keeneen waxaa kale noo dardaarameen alla subxaana watacaala cabsigiisa awal iyo aakharba waxaana baranaa kutubo oo ka mid ah huda caqiidatika iyo ashara oo kutubka qur-aanka kariimka ah unbaa baranaa dareenkayna zaa'id unbaa u faraxsanah waana soo dhoweynaynaa walaalahayna ay noo umaadeen oo soo booqdeen marka walaalaha waxay nala jeclaadeen dikriga allaha subxana watacaala xasuusintiisa unbay noola jeclaadeen ay noo sheegeen waana ku mahadsanyihin jazaakum allahu khayr maanta waxaa xabsiga nagu soo booqday umuuradeenna xusbada waxayna ma aragtaa noo hediyeyeen hediyooyin aad iyo aad u kala gedisan oo ma aragtaa allay lehe aad iyo aad u qiimo badan waana naloogu wareejiyey marka waxaan ku soo dhowaynaynaa ma aragtaa xabsiga waana nagu soo booqdeen aad iyo aad ayayna u sharfan yihiin wixii danaha innahana waa u sheeganay maktabka xisbada wilaayada hiiraan ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka wada kulamo wadatashi ah oo uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona maktabka uu dhulka wilaayada ku marayo jawlo uu ugu magacdaray jawlatu alcumariya litashaawuri waatafaaqud jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani bulshada ku dhaqan degmada galhareer iyo deegaanada hoostaga ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyay degmadaas ففهمت وركاسي وكان ولالك مروان محمد يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمات أفكاره وشبابنا الغالي سمات أفكاره muddo bil ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka socday xamlo ballaaran oo dacwi ah taasoo fulinteeda uu lahaa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamladan oo loogu magacdaray xamlatul intisaaraat liahli tadxiyaat ayaa waxaa fulinayay culimaaudiin ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday maktabka dacwada waxayna xamladaani ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud waxaa halqadeenan koowaad ku soo qaadan doonaa insha allah magaalada galhareeri iyo deegaanka bargaan ee hoostaga magaalada galahareeri waa halkii ugu horreysay ay culimmadu ka bilaabeen xamlada waxaana si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada iyagoo durbo bilaabay dowraad ay siinayeen qeybaha bulshada iyona dawaad ay ka qabanayeen masjidka jaamaca ee galahareeri marka muuqaaladii mashhadka laga daawan karo qur-aanka kariimka ee mucjiska ah oo khaswatul axsaab ka warramay muuqaalada cajiibka ee laga daawan karo muuqaalka uga horreeyey waxaa weeye zilzaalu ahlilislaam in la ruuxay ee la gelgelay ahlulislaam ee la imtixaanay wa tamyiizi ahli nifaaqi can ahli liimaani markii mu'miniinta la gelgelay in laga soocay dadkii ahluliimaanka ahaa ee iimaankooda dhabta ahaa dadkii ahlunifaaq ahaa in laga soco munaafiqiinta inay fadaxoon banaanku soo dhaceen macallimiinta madaarista ganacsatada haweenka muslimaadka ee magaalada iyo dhammaan bulshada ayay culimmadu u qabteen dowlaad diini ah oo ay dadyoogu wax badan ka faa'iideen halka dumarka muslimaadka ah ay u qabteen tartamo dhiiragelin ah su-aasha xigtahay waxaa iska leh majmuucatu caa'isha bintu siriin maa hiya awalu wilaaya لحركة الشباب المجاهدين
بسم الله anigoo magacayga yaa maariya cali ka socoto majmuucada caaisha binta siiran su-aasha jawaabteeda haddaa isku daya waa wilaayada islaamiga galgaduud su-aasha la weydiiyey caaisha bintusheegen majmuucada ah jawaabta ay ka bixeen waa jawaab sax ah su-aasha xigtahayna waxaa iska leh majmuucatu xafsa bintu siigan waa su-aal su-aasha aanan ka agfogaynin oo iyadana qaabka iyo nooca u dhigmi doonto iyadana waxa ay leedahay man huwa awalu waalin fi lwilaayat alislaamiya maadaama wilaayadii ugu horreysay la isweydiiyey waaligii ugu horreeyey ee xagga shabaabulmujaahidiin ee waalinimo waali wilaaye oo gobol ah ee u magacaawdo
anigoo yahay magacaygu sacdiye cabdulwaacid kana socda majmuucada xabsi bintu siiriin su-aasha jawaabteeda haddaan isku day sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheer su-aasha la weydiiyey majmuucatu xafsa bintu siigan jawaabta ay ka bixin iyadana waa jawaab sax ah insha allah tacaala waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada reer galahareeri oo ganacsato macalimiin iyo haweenba isugu jira oo ka warbixinaya dowraadka iyo kulimada ay culimmada la qaateen islamarkaana u mahadnaqay anaga ganacsi ahaan wax badanaan isaga keena qasnay wax badana ilaahay noo caddeeyey waxaa laga hadlay alwalaa walbaraa awal anagoo ganacsi ahaana kadib haddana ilaahi subxaana watacaala wuxuu noo qoray inaan beeci anwaacdiisii aan galno waxaa laga hadlay maaragtay shuruudulbeeca la bartay anwaacu lbeec almuxarama aadaabulbeeca la bartay marka wax badanaan ka faa'iidnay marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay tan iyo mid kaleba insha allahu tacaala waa ka rajaynaynaa inay maaragtay ganacsiga iyo bulshada qaybaheeda duwan ay maaragtay culimmadu ay kula dadaalaan marka magac haddaan markaan ku hadlaayo macallimiinta magacooda waxa ayna siiyeen ay noo daraaseeyeen waxaa ka mid a daliilu daalib litacliimi alqiraa'ati walkitaaba waxaa kale oo ay aad noo xasuusiyeen madarasooyinka sidii loo hormari lahay na aaday noo xasuusiyeen culimmadu ayadana waan qaadanay waana ku dadaali doonaa insha allah haddaan macallimiintii iyo macallimaadkiiba aan nahay waxaa kale oo culimmadu ay aad uga warrameen sifaatu lmucallim alnaajix macalinka aflaxay oo liibaanay macalinka uu yahay ilaa shan iyo toban qodob ayay naga siiyeen marka waxaa waaye khayrkaas badan ayay nala soo gaareen waana u hamuun qabnay canaawiintaan culimmada ka fahamnay oon ka qaadanay waxaa ka mid ah sifaatulmar'at lmuslima cinaayat lislaam mar'at lmuslima dowru nisaa'i fii jihaad alacdaa sidoo kale waxaan ka fahamnay صفات المرأة المسلمة sidoo kale صفحات المشرقة في سيرة العالمات المسلمات sidoo kale الولاء والبراء sidoo kale waxaan ka fahmnay إصلاح البيوت
walaa maanta dareenkeena ma cabiri karno aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay waxaan codsanaynaa saan ina lakugu soo celceliyo dowraadka insha allah culimmadeenna waa ka codsanaynaa anagana kuwii waxawaaye ilaahay uu ku anfaca hanaga dhigo ayagana kuwii miisaankooda xasanaadka loo saara ilaahi subxana watacaala ha ka dhigo waalideenteenna mashaaikhdeenna jazaakum allaahu khayran ayaan leenaha wallahu subxaana watacaala aclam markii ay ka dhammaadeen galhareeri waxay culimmadu u jihaysteen deegaanka bargaana halkaas ay muddo maalmaha ka wadeen xamlada alintisaaraat ilahli tadxiyaat oo ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada deegaankaasi waxay kulamala qaateen odayaasha deegaanka iyadoo halkaasi ay ka sameeyeen dowraad iyo muxaadaraad taxana ah waxaana u dambeyn halkaasi ka dhacay dacwo shaaric lagu soo gebagabeeyey oo uu kelimad ka jeediyey sheekh mukhtaar abuu muslim wuxuu yidhi man dacaa bidacwa aljaahiliya dacwa aljaahiliya waxaa loola jeedaa waa qabyaalad qabyaaladda weeye ninka dadka saa ugu yeeraya fa huwa min juthaa'i jahannam jahannama kooxdeeda jahannama galaysuu ka mid yahay buu yidhi nabigeena sal ly slam saxaabadu intay yaabeen waxay yidhaahdeen wain saama wain salla hadduu tukanayo oo uu maxaan ku yidhaha salaad tukanayo oo uu soomaya xataa naar ma la gelinaya oo jahannam miyaa la gelinaya nabigeena wuxuu yidhi wain saama wain salla hadduu tukado hadduu soomo haddana qabyaaladda dadka ugu yeeraya sida dadka u dagaalgelinaya naaru jahannamaa la gelinaya intaas kadib waxaa jiray su'aalo dhowr ah oo halkaasi lagu weydiinayay culimmada waxaana ka jawaabaya sheekh maxamed garaar oo ka mid ahaa culimaauddiinkii xamlada sadaqo inaan waalidkay u bixiyo ayaan rabaa waxaan doonayaa waddada ugu fiican oo aan ku bixi karo sadaqadaas
qofka waalidkiisa sadaqo u bixinayo xaggee lagu bixiya meelo fara badan baa jirto mashaariicda khayrka ugu weyn tahay fii sabiilillaah jihaad qasnada jihaadka ku rid meel kastoo jihaadkaas uu ka socdo gaalo lagula dagaalamayo islaam iyo muslimiin looga gargaaraya buu maalkaasi gaarahaya oo xaq u yeelanhaya waalidkaagana wuu kullii baana hayaa halkaasaa ugu wanaagsan balse mashaariicda khayrka oo dhan masaajidda la dhisaayo ceelashii waraha la qoda ee muslimiinta ay ka cabaan madaariista la dhisaayo oo muslimiinta ay wax ka bartaan mashaariicdaas khayriga oo dhan jazaakum allahu khayran wabillahi towfiiq mid ka mid ah odayaasha deegaanka bargaan ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad mahadnaq iyo soo dhoweyn isugu jirtay culummada nooga timiday haragatul shabaab nana soo gaarsiisay dacwooyinka iyo wacdiga iyo muxaadarooyinka noo socdaba in badan in badan ayaan u mahad celinaynaa wadaadada culummada ah ee wax badan laga faa'iidaystay haddaan nahay deegaanka bergaan waxaa hadda loo naloo sheegay muuminka qalbigiisa waxaa u ahaa layidhi soofe wacdiga wacdiga ayaana culummaduna wacdiyeen kuwii qaata allah naga dhigo wacdigaas kuwii qaata allah naga dhigo bulshada reer bargaan ayaa ugu dambayntii muddo maalmo ah oo halkaasi ay ka socdeen acmaal khayri ah culimmada ku sugootiyey tix sharib ah
saddex waalxaade caynku taal rabbi ayaan ka codsahaa allow ciisey culumaadaan cafiya caafimaad naasi allow cilmigayna baareen camal falkiisii noo hiibey safaarkii caafimaad qabo ciddiisii gaarayna ka yeel ciddiisii gaarayna ka yeel ciddiisii gaarana ka yeel ciddiisii gaarana ka xalqadeennii koowaad ee aanu ku baahinay xamlada dacwiga ah ee maktabka dacwada ka furiyey degmada galhareeri iyo deegaanka bargaan waa naga intaa waa inoo xalqadeenna labaad oo aan ku soo qaadan doono deegaanka jacar oo iisii gudbeen culimmada iyo magaalada taariikhiga ah ee coosweyne jazaaka allahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saak waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aanigu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warka subaxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak